bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu waxaan ku dhex jirnay oo aan soo haynay kitaabkii sifatu salaati اnabiy sala allahu alayh waalih wasalam min altakbiiri ila tasliimi kaanaka taraahaa ee uu lahaa alifay lisheykh alcalaama almuxadis moxamed naasir iddiin alalbaaniyi raximah اllah alkhuruuru ila asujuudi cala alyadayn ayaan joognay alkhuruuru hoobasho ila sujuudi sujuudda loo hoobto cala alyadeyni gacmahana lagu hoobto korkooda yacnii sujuudda markaad usii hoobanayso gacmaha inaad ku hoobato oo aad gacmaha ka bilowdo oo dhulka marka hore gacmaha aada dhigto wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh waalihi wasalama yadacu yadayhi labadiisa gacmood inuu dhigaayo cala alardi dhulka korkiisa qabla rukbatayhi labadiisa jilbood ka hor oo marka uu sujuudda u socdo labadiisa gacmood ayuu dhulka ku hormarinayay labada jilbood ka hor ayb xadiidkan marka waxaa wariyey ibnu khuseyme iyo daara qutni ayaa wariyeen ibnu khuseyme iyo daara qutni ayaa soo saaray xaakimna waa wariyey waana saxiixyele dahabina waa ku waafaqay amaa xadiidka isaga odhanaayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam labadiisa jilbood ayuu hormarin jiray kadib uu gacmaha dhigi jiray waxaa weyaan waa xadiid sanadkiis oo dacfi ku jira weeyaan nacam wakaana yamuru bidalika fayaquul wakaana nebigu wuxuu aha sala allahu alay ali wasalam yamuru bidalika sidaas mid amre ayuu ahaa fayaquulu wuxuu dhihi jiray idaa sajada axadukum midkiin haddii uu sujuudaayo falaa yabruk yousan fariisanin oo arumanin kamaa sidii yabruku lbaciiru ratiga sida oo u arunto ama u fariisto oo kale younan u fariisanin waliyadac yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo qabla rukbatayhi labadiisa jilbood ka hor oo gacmaha ha hormarsado xadiidkan isagana waa xadiid saxiixa macnihiisuna waxaa weeyaan qofku inuusan sida markuu salaada ku jiro sida ratiga u fariistoo kale inuusan u fariisanin sida ratiga u arunto oo kale u fariisto oo kale inuu markuu sujuudayo uunan yeelin sidaas marka waxa ay tahay ratiga marka uu fariisanayo wuxuu hormariyaa labadiisa lugood ee hore ayuu hormariyaa khaasatan weliba jilbaha maxaa yeele jilbihiis waxay ku yaalaan isaga labadiisa lugooda hore labadiisa lugood oo hore ayay jilbihiisu ku yaalaan marka qofku mar haddii marka labada lugoodoo hore dhulka dhigaa jilbahoona weliba kusii hormariyaa marka qofka marka waxaa u ekaanaya habkaas hadduu jilbaha hormarsado oo kadib uu gacmaha dhigo rati ayuu shabahayaa marka marka lama ogolataa nacam inkastoo culamada qaarkood ay iyagu dhaheen sida ratigu u fariisanayo waxaa u fariisto qofka labadiisa gacmood hormarsado ibnulqayim saasuu aad masaladaas aada uga doodaa haddana laakiin xadiidkii hore iyo midkan marka laysku geeyo waxay ku tusayaan in gacmaha lagu hormarsado wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray naam waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi yaana kutusaysaba naam wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga sala allahu alayh waali wasalam ina alyadayni labada gacmood tasjudaani way sujuudayaan kamaa sidii yasjudu lwajhu wejiga uu sujuudayoo kale fa idaa wadaca axadukum midkiin haddii uu dhigo wajhahu wejigiisa uu dhigo falyadac yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo oo labadiisa gacmood ha hormariyo wa idaa rafaca hadduu soo kor yeelaayana falyarfachumaa kor ha usoo qaado haddii uu kor yeelaayana kor ha usoo qaado labadiisa gacmood labada gacmood way sujuudayaan yiri sida wejigu u sujuudo oo kale fa idaa wadaca axadukum wajhahu wejigiisa haddii midkiin haddii uu wejigiisa dhulka dhigaayo falyadac yadayhi marka hore horta gacmaha ha hormariyo wa idaa rafaca hadduu soo kor noqonayana oo wejiga soo qaadayana falyarfachumaa labada gacmood ha soo qaado horta marka gacmaha unbaa mar walbo horumarinta iska leh wa kaana wuxuu aha nebigu sala allahu calayh waali wasalama yactamidu calaa kafayhi labadiisa calaacalood ayuu cuskanaayey wayabsuduhumaa waa fidinaayey wayadumu asaabicahumaa labadiisa farihiisana waa isku soo dhoweynaye waa isku soo dumaayey wayuwajihuhaa waa u jihaynaye qibala alqiblati qiblada ayuuna u jeedinaya xaggeeda tanna waa hab kale ama sifo kale oo waxaa weeyaan wa kaana yactamidu calaa kafeyhi labada calaacalood markuu sujuudayo ayuu cuskanayay wayabsuduhumaa labada calaacalood waa fidinayo sidaan ma u laabaynin saa ma yeelaynin wayadumu asaabicahumaa farahana waa isku soo dhoweynaya sidaas buu u yeelaya marka marka la sujuudayo faraha sidaa ma noqonaya saanay noqonaya waa laisku soo dhoweynaya wayuwajihuhaa waa u jeedinayey qibala alqiblati qiblada xaggeeda ayuuna u jeedinayey beyhaqi ayaa sanad saxiixa ku soo saaray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayh ali wasalama yajcaluhumaa inuu yeelaayo xadwa min kabayhi labadiisa garbood ku aadankooda ayuu dhigaya yacnii marka uu sujuudayo labadiisa gacmood garbihiisa ayay ku aadanayeen garbihiisa ayay ku aadanaayeen labadiisa gacmood labadiisa gacmood marka garbihiisa ayay ku aadanaayeen oo taa marka isaga waxaa weriyey abu daawuud iyo tirmidi baa weriyeen tirmidina waa saxiix yeelay waa axyaanan kolna xadwa uduneyhi dhegihiisa ayuu ku aadinaya gacmaha marka aad sujuudsantaha gacmahaaga dhulkaad dabcan dhigaysaa gacmahaaga marka waxaad ku aadinaysaa ama dhegahaaga ama waxaad ku aadinaysaa garbahaaga ayb wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh ali wasalama yumakkinu inuu si fiican dhulka u dhigaayo anfahu sankiisa wa jabhatahu foolkiisa min alardi dhulka ayuu makaninayey si fiican ayuu dhulka u dhigaayo u saaraayey sankiisa iyo foolkiisa wejiga hore oo marka waxaa lagaa rabaa inaad wejiga keliya dhigta lagaama rabo sanka kor u qaado sanka keligiisna ma dhigaysad labadoodaba inaad dhulka si fiican u saarto ayaa la rabaa ayb taana marka iyada waxaa weriyey abu daawuud iyo tirmidi tirmidi waa saxiix yeelay ibnulmulaqinna sidoo kale ay u saxiix yeelay wa qaala lilmusii'i salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey waxa uu ku yidhi idaa sajadta haddaad sujuudaysad famakin lisujuudika sujuuddaada makani oo si fiican dhulka u dhig oo xubnahaaga si fiican dhulka u dhig wa fii riwaayatin riwaayo kale idaa anta sajadta adigu haddii aada sujuudaysid fa amkanta nacam idaa anta sajadta haddii aad adiga sujuudaysid idaa anta sajadta haddii aada sujuudaysid fa amkanta wajhaka wayadayka wejigaagii marka aada makaniso iyo gacmahaaga dhulka aada makaniso xataa yadma'ina ilaa uu markaa ku xasilo kullu cadmin laf kastoo minka adiga kaa mida ilaa mawdicihi booskiisa nacam ayb marka yacni waxaad yeelaysaa haddaad sujuudaysid wejigaagi iyo gacmahaagi waad makaninaysaa ilaa uu laf kastaahi oo adiga kaa mida ilaa ay booskeeda ku xasilayso oo ibnu khuseyme ayaa sanad xasana ku soo saaray wa kaana yaquulu wuxuu dhahayay nabiga sala allahu alayh waali wasalama laa salaata salaadi uma sugnaanin liman laa yusiibu anfuhu sankiisa qofka uunan taabanaynin min alardi dhulka maa yusiibu aljabiina inta yacnii wejiga ama foolka ama dhafoorka inta yacnii dhulka uu ka taabanayo oo kale sankiisu haddii aanu dhulka ka taabanin salaadii qofkaas uma sugnaanin laa salaata salaadi uma ahaaninoo uma sugnaanin liman ruux laa yusiibu anfuhu sankiisa uunan taabanaynin min al ardi dhulka uusan ka taabanaynin maa yusiibu aljabiinu waxa uu yacnii foolku inta uu dhulka ka taabanayo oo kale yacnii sida foolkaaga ama wejigaaga aad dhulka u dhigaysid sidaas si la-eg sankaagana inaad dhulka u dhigto haddii aadan sankaaga dhulka dhigin sujuuddaadii marka waxbaa ku jiro wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh ali wasalama yumakkinu inuu aad u dhigaayo aydan noqodee rukbatayhi labadiisa jilbood iyo wa atraafa qadameyhi iyo labadiisa lugood labadiisa yacnii cag fooddooda farahooda hore dhulka ayuu makaninayay nabiga sala allahu alayh ali wasalam wayastaqbilu waa la qaabilayay bisuduuri qadameyhi labadiisa cagood labadiisa cagood korkoodana biaraafi nacam biatraafi asaabicihimaa faraha fooddooda farahooda fooddooda alqiblata qiblada ayuu la qaabilayay yacnii wuxuu sameynaya labadiisa jilboodna dhulka ayuu si fiican u dhigaayo wa atraafa qadameehi labadiisa cagood ee meeshooda hore cagtiisa meesha horena wuxuu dhigaayey dhulka ayuu makaninayay oo si fiican oo si fiican u dhigaayay ayb taas marka iyada waa taasa wayastaqbilu bisuduuri qadameyhi labadiisa yacnii wayastaqbilu bisuduuri qadameyhi labadiisa cagood korkoodana qiblada ayay u jeedaayeen ayuu qaabilsiinaya biatraafi asaabicihimaa farahoodana lala qabo yacnii iyadoo farahuna ay sidaaso sidaasi la eg ayuu alqiblata qiblada ugu jeedinaya yani marka uu sujuudayo farahaasna cagtiisa korkeedana qiblada ayay u jeeday farahaanuna qiblada ayay u jeedeen wayarusu caqibeyhi wayarusu waa isku waa isku dhejinaya caqibeyhi labadiisa cirboodna waa isku dhejinaya oo cirbahana waa isku soo dhaweynayo waa isku dhejinaya ayb taa iyada daxaawi ibnu khuseymaa soo saareen iyo xaakim xaakim waa saxiix eele dahabina waa ku waafaqay wayansibu rijlayhi labadiisa lugoodna waa taagaye wayansibu rijlayhi labadiisa lugood wou taagaye saa ayuu u taagayo ma seexinaynin wa amara bihi sidaabuuna amray nabiga sala allahu calayh waali wasalam sida tirmidi uu warinayo wa kaana yaftikhu asaabicahumaa farahana waa furaayey nabiga sala allahu calayh waali wasalama nam ayb yacni farihii hore yani farihiisa marka uu sujuudayo xaggan ayuu ku laabayo marka uu dhulka dhigayo xagga hoose ayuu kusoo laabayo cagta korkeeda sida la yaqaano sujuudda ay ku imaanayso wa kaana yaftiku wuu laabayo asaabicahumaa farihiisana xagga xagga cagta korkeeda ayuu kusoo laabayo fa haadihi tani sabcatu acdaa toddoba xubnood weeyaan kaana sala allahu alayh ali wasalam nebiga uu ahaa yasjudu calayha inuu korkooda ku sujuudaayo alkafaani labada calaacalood walrukbataani labada jilbood waalqadamaani labada cagood waljabhatu iyo walanfu hal baad ka xisaabaysaa waljabhatu wejiga iyo walanfu iyo sanka marka xubnuhu waa toddobo wejiga iyo sankao hal ah maxaa nabiga isku tiriyey sala allahu alayh ali wasalama kow labadan labada gacmood labada calaacalood waa saddex labada jilbood waa shan iyo labada cagood waa toddobo toddobadaas xubnood ayaa laga sujuudaya toddobadaas xubnood ayaa laga sujuudayaa marka waqad jacala sala allahu alayh waali wasalama wuxuu yeelay nabiga sala allahu alayh waali wasalama alcudweyni alakhiireyni labada xubnood ee dambe waa wejigii iyo sankee ka cudwin waaxidin hal xubin ayuu ka dhigay fi sujuudi sujuudda dhexdeeda xaysu meel qaala uu yidhi umirtu waxaa la i amray an asjuda inaan sujuudo wa fii riwaayatin umirnaa waxaa nala amray an nasjuda inaan sujuudno calaa sabci acdumin toddoba lafood inaan ka sujuudno yacnii toddoba xubnood cala aljabhati wejiga wa ashaara biyadihi gacantiisuu ku ishaaray calaa anfihi sankiisa marka sanku wejiguu ka mid noqonayaa markaas ayb walyadayni labada gacmood wa fii lafdin alkafayni labada calaacalood warukbatayni labada jilbood iyo wa atraafi alqadamayni iyo labada cagood ee fooddooda hore ayb saa ay ayaa nala faray walaa nakfita wa allaa nakfita waxaa nala faray inaanan celcelinin athiyaaba dharka iyo washacra iyo tinta qofka tintiisu hadday dheer tahay ama cimaamad wax lamida iyo oo watoo kale inuusan maanta dhan maradiisa celcelinin inaan marada maryaha aanan celcelinin cimaamadda uusan celcelinin sirwaalka ama shaatiga ama yani dharkiisa un inuusan maanta dhan celcelinin oo shuqul uusan ka dhiganin iyo sidoo kale tinta inuusan maanta dhan celinin tintiisu hadday saa usoo yaleex tahay oo kale soo dhacaysoo kale inuu mar walba saa uu yidhaahdo dib u celiyo maya sidaa inuu yeelo waa la reebay wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa sajada alcabdu addoonku haddii uu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaysa sabcatu aaraabin toddoba xubnood wajhuhu ayaa la sujuudaya wa kafaahu waa la sujuudayan labadiisa gacmood wa rukbataahu labadiisa jilbood wa qadamaahu iyo labadiisa lugood muslim abuu cawaana ibnu xibbaan baa soo saareen wa qaala waxauu yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam fii rajulin nin sallaa tukaday wa ra'suhu madaxiisuna macquusun mid la xiray uu yahay min waraa'i xagga dambe loo xiray tinta wasa inta isugu qabto xagga dambe laga xiray wuxuu yidhi inamaa mathalu haada kan tusaalihiisu waxa uu yahay mathalu ladii midka oo kale yusallii tukanayo wa huwa isaga oo maktuufun garbaduub loo xiray qof garbaduub u xiran oo tukanayo kale waykan qofku yacnii inuu isagoo garbaduuban tukado iyo inuu isagoo madaxiisu halkaa ka xiran yahay tukado waxba isma dhaamaan waa isla mid oo ninkan wuxuu la mid yahay nin isagoo garab gacmaha xagga dambe lagu xiray saasuu ninku tukanayo kale la mid yahay sidaasuu leeyahay ayb marka wuxuu yidhi nacam wa qaala aydan waxaa kaloo nebigu sal ly slam uu yidhi daalika kaagaasi meeshaa madaxa laga xiraayo waayo kiflu shaydaani shaydaanka meesha uu fariisto ayb abu daawud iyo tirmidi baa weriyen tirmidi waa xasaniy ibnu khuseyma waa saxiix yeele ibnu xibbaan yacnii wuxuu u jeedaa maqcadu shaydaani shaydaanka meesha uu fariisanayo weeyaan yacnii maqrasa dafrihi dabitaanka tinta meesha uu ka xiray waay tintiisu meesha ay ka xiran tahay weeyaan oo qofku markuu tinta saa u xiro halkaas marka intuu saa isugu geeyo oo ka xiro oo yacnii lastiig ama ama wax uun ama taaka ama mara iyo wax uu ku xiro meesha tintiisu ay ka xiran tahay marka salkaas waa meesha shaydaanku fadhiya saasuu yidhi nabiga sal slam culamada marka qaarkood waxay leeyihiin arrintan nahyigan waa fi salaad salaadda dhexdeeda marka salaadda dhexdeeda inuu furo waayo qaar baa saas dhahaya nacam amaa khaarij asalaad nahyigan ma soo aroorin bay leeyihiin bacdi alculamaa saas bay dhahayaan nacam wa kaana nebigu wuxuu aha sala allahu alayh waali wasalama laa yaftarishu inaan ma goglanaynin diraacayhi labadiisa dhudhumood ma goglaynin bimacnaa sidaan ma yeelaynin saa ma yeelaynin sidaas ma yeelaynin wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh ali wasalam laa yaftarishu midaan goglaynin buu ahaa diraacihii labadiisa dhudhun bal ee kaana wuxuu ahaa yarfacuhumaa inuu kor uga qaadayo can ilardi dhulka wa yubaaciduhumaa uu fogeynayo can jambeehi dhinaciisana waa ka fogeynaya xoogaa gacmihiisa dhinaciisana waa ka fogeynaya dhulkana waa ka fogeynaya ayb xataa intii yabduwa uu ka muuqdo bayaadu ibdayhi kilkishiisa cadaantiisa ilaa ay kasoo muuqato min waraa'ihi xaggiisa dambe qofka dambe ilaa u kilkishiisa uu ujeedayo ayb taana marka waxaa weriyey bukhaari iyo muslim ayaa weriyey waxataa low ana bahmatan waxataa ilaa low ana bahmatan waxar yar araadad hadday doonto an tamura inay marto taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda marrad waa maraysa sida uu gacmaha dhulka uga qaadayay dhinacana uga fogeynaya waxar yar waa ka dusi kartay nacam xadiidkaa marka muslim baa weriyey abu cawaana iyo ibnu xibaan baa weriyey wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh ali wasalam yubaaliqu inuu ku xeel dheeraanayo fii dalika arrinkaas xataa qaala bacdu asxaabihi ilaa asxaabtiisa qaar ka mida ay dhaheen in kunnaa lana'wii inhu sha'niya kunnaa waxaanu ahayn lana'wii inaan u turayno lirasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka mimaa yujaafii min ajli maa kii dartiis yujaafii ou dheeraynayo biyadeyhi labadiisa gacmood can jambeehi dhinaciisa uu ka fogeynayo idaa sajada markuu sujuudayo innagaaba u turi jirnay dhehen sida uu gacmihiisa uga fogeynayo dhinaciisa ee uu aad ugu dheeraynayo gacanta annagaa u turi jirnay oo waxaanu isdhihi jirnay rasuulku muxuu sidaan isugu dhibayaa talow amaa rasuulka dhib arrintan uu ka soo gaaraa marka rasuulka dabcan haddii aad adiga salaadii dadka ay badan yihiin oo kale oo aadan sidaas yeeli karin dadka inaad ku dhibta ma aha intii uun tabartaa ah baad samaynaysaa markaasna laakiin haddaad kaligaa tukanayd ama aad fursad u heli kartid oo kale inaad sidaan yeeshid waay ayb wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalama tanna marka waxaa weriyey abu daawuud ibnu maaja wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh ali wasalam ya'muru bidalika inuu sidaa amraayo fayaquulu wuxuu dhihi jiray idaa sajadta haddaad sujuudaysid fadac kafayka labadaada calaa calood dhig dhulka warfac mirfaqayka labadaada xusulloodna kor u qaad ayb muslim baa weriyey abu cawaana wayaquulu wuxuu dhihi jiray ictadiluu sinaada fi sujuudi sujuudi ku sinaada oo isla ekaada walaa yabsud axadukum midkiin yaanu fidinin diraacayhi labadiisa dhudhun imbisaada sida oo u fidiyo wa fii lafdin kamaa sida yabsudu lkalbu eyga oo u fidiyo kale riwaayo yacni imbisaada alkalbi eyga sida u fidsaday jeenigiisa oo kale ha u fidsanina waa nacam riwaayada kale waxay leedahay kamaa yabsudu lkalbu eyga sida ou yani u fidsaday jeenigiisa idinkuna ha u fidsanina bimacnaa waxaa weeyaan haddaad dhudhunkaagii sidaas yeesho oo dhulka saa u saarto oo aadan xusulkii dhulka ka qaadin sida eygoo kale ayaad jeeniga dhulka ugu fidsanaysaa wa kaana yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray fii lafdin aakhara riwaayo kale xadiidin aakhar iyo xadiid kale walaa yaftarish axadukum midkiin yaanu goglanin diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraashal kelbi eyga sida uu goglado oo kale wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray laa tabsud diraacayka labadaada dhudhun ha fidinin basta sabuci dugaagga sida uu u fidiyo oo kale waddacim cusko calaa raaxatayka labadaada baabaco labadaada calaa calood cusko watajaafa ka fogey can dabucayka labadaada dhinacna labadaada dhinacna ka fogey gacmahaada fa innaka adiga idaa facalta daalika haddaad sidaa yeeshid sajada wuu sujuudayaa kullu cudwin xubin kasta oo minka adiga kaa mida macaka adiguu kula sujuudayaa markaa oo habkaa salaaddii ula imaawo habkaa u sujuud ibnu khuseyme ayaa weriyey maqdisina diyaa lmaqdisina mukhtaarada ayuu ku soo saaray xaakimna waa saxiix eela dahabina waa ku waafaqay wujuubu tuma'niinati fi sujuudi sujuudda in lagu xasilo waajibnimadeeda oo inaadan markii aad madax dhulka dhigtaba aadan hor uga soo qaadin oo inaad ku xasisho ay tahay wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa ya'muru inuu amraayo biitmaami arukuuci waasujuudi rukuucda iyo sujuudda dhammaystiriddeeda ayuu dadka amraayey wayadribu waana u yeelaayay liman laa yafcalu daalika qofka aan sidaa yeelaynin mathala aljaa'ici ayuu u yeelaayey qof markaa baahan tusaalihiis oo kale ya'kulu tamrata waatamratayni oo hal timir ama laba timir cunaayo laa tughniyaani canhu shay-an waxba baahi ka deeqi maayaan yacnii qof baahan oo hal timir cunay oo kale weeyaan nacam markaa salaadaadii baahidii a u qabtay maka hawaabteedii iyo wixii aa ku raadinaysay maka dhergeysid weeyaan wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fiihi kaa shanigiisa qofka salaada yacnii sujuudda aan ku xasilaynin inahu isagu min aswa'i innaasi dadkan ugu xun weeyaan sariqatan xagga tuugada tuugnimada kan ugu xun weeyaan dadka midka ugu xun tuugo tuugkan ugu xun waxaa weeyaan waa midka salaadiisa saxadahay oo aan dhammaystiraynin hore ayay noo soo martay tan wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalama yaxkumu inuu xukumayo bibutlaani salaati man qof salaadiis baatilnimadeeda ayuu xukumaya inaynan waxba ka jirinba qofkaas oo laa yuqiimu aan taagaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda wasujuudi iyo sujuudda kamaa sabaqa tafsiiluhu sida caddaynteedu ay usoo hormartay fi rukuuci ay ugu soo hormartay wa amara u amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyana bilitmi'naani xasillooni fi sujuudi sujuudda lagu xasilo ayuu faray kamaa taqadama fii awali lbaabi sida kusoo hormartay yacnii waxaa weeyaan qofka hadduusan duma'niino la imaanin oo sujuuddiisa yacnii aanu ku xasilin qofkaas isaga ah salaadiisa waxba kama jiraan oo ninkan rukuucdii dhabarka aan si fiican u taagin sujuudda markuu sujuudayana aan xubin walba booskeeda inta ay ka qaadanaysa aan sugin oo yacnii dhabarkiisi aan taagin oo sidai hadda loo soo sheegay aan yeelin oon xasilin qofkaa isaga waxaa weeyaan salaadiisu nebigu waa baatil buu ayuu ku xukumay adkaaru sujuudi sujuudda adkaarteeda maxaa lagu akhriyaa ruknigan marka sujuudda wa kaana sala allahu calayhi waalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahaayo fii hada rukni ruknigan dhexdiisa anwaacan noocyo oo min aladkaari adkaarta ka mida iyo waladciyati ducooyinka ka mida taaratan kol haadaa midan buu dhahayay wa taaratan kolna haadaa tan buu akhrinayay kow subxaana rabbiya alaclaa halaata maraatin saddex jeer subxaana rabbiya alaclaa la dhaho wa kaana axyaanan mararka qaarna yukariruhaa waa ku celcelinaya akhara min daalika saddex wax ka badan subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa wa baalaqa fii takraarihaa ku celcelinteeda waa ku xeel dheeraaday maratan mar nebiga sala allahu caleyh ali wasalama fii salaatilleyli salaatuleyl dhexdiis xataa kaana sujuuduhu ilaa sujuuddiisu ay ka noqotay qariiban wax u dhow min qiyaamihi qiyaamkiisi ilaa sujuuddiisii ay uga dhowaatayba qiyaamkii hore wa kaana qara'a fiihi qiyaamka dhexdiisana wuxuu ku akhriyey nebiga halaata suwarin min atuwaal saddex suuradoodoo dhaadheer albaqara waannisaa wa aali cimraan intaasoo qiyaamkii ku aqriyay intaa in la egu sujuudsanaa marka ama ku dhow yatakhalaluhaa ducaaun baa dhexgelaysa duco waistikfaarun dembi dhaaf kamaa sabaqa fii salaatidembi dhaaf dalab kamaa sabaqa fii salaatileyli sida noogu soo hormartay marka mid waxaad haysataa subxaana rabbiy alaclaa in aada loo badiyo saddex waa ka dhigi kartaa waana badin kartaa laba subxaana rabbiy alaclaa wabixamdihi in lagu daro halaatan saddex jeer saddex subuuxun quduusun rabulmalaa'ikati waruux saddex jeer taa iyadsaddex ma laha subuuxun intaa doonta marka subuuxun quduusun rabulmalaa'ikati waruux saddex jeer marka in waxaan ujeedaa yacni tiro male eeda taan afar subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdik allaahuma akfir lii wakaana nebigu wuxuu aha sala allahu aleyh ali wasalama yughiru minhu inuu badinaayo midkan fii rukuucihi iyo sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuudiisa yata'awalu lqur'aana qur'aanka isaga oo tadbiiqinayo waa soo marnay macnaha yata'awalu lqur'aan waxaa weeyaan qur'aanka ayuu dabaqayo fasabbix bixamdi rabbika soo lama dhihin rabbigaa u tasbiixsa adoo alla ma ammaanayo tiibuu dabaqaayo marka subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma akfir lii buu dhahayaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu daasuu ku dhaqmayaa shan allaahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu wa anta rabbii sajada wajhi aladii khalaqahu wasawarahu faaxsana suwarahu washaqa samcahu wabasarahu fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin saa in la yidhaahdo ayb ilaahu adaan kuu sujuuday adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan isu kaa dhiibay wa anta rabbii baa tahay rabbigay sajada wajhii wejigay baa sujuuday liladii khalaqahu kii abuurayba u sujuuday allihii abuurayba u sujuuday wejigayga wasawarahu oo suureeyey oo qaabeeyey fa axsana suwarahu yacnii qaabeyntiisa hagaajiyey wa shaqa samcahu maqalkiisii u dilaaciyey waa dhegihii wa basarahu araggiisii u dilaaciyey fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin ilaahay baa ixsaankiisu batay ilaahay baa sarreeyo inta wax suuraysa kan ugu suurayn wanaagsan kan ugu fiican lix sujuudda waxaa lagu yidhaahdaa oo kale allaahuma kfir lii dembii kullahu ilaahu dembigayga oo dhan ii dhaaf wadiqahu wajillahu kiisa yar iyo midkiisa weyn wa awalahu wa aakhirahu kiisa hore iyo kiisa dambe wa calaaniyatahu wa sirahu kiisa muuqda iyo midka qarsoon ilaahu io dhaaf muslim baa soo saaray iyo abuu cawaana toddobo sajada laka sawaadii wakhayaali wa aamana bika fu'aadii abuu'u binicmatika calaya haadii yadii wamaa janaytu calaa nafsii sajada laka ilaahu waxaa kuu sujuuday sawaadii baa kuu sujuuday muuqaalkayga iyo wakhayaali iyo hooskayga wa aamana bika fu'aadii baa ku rumeeyey qalbigaygii baa ku rumeeyey abuu'u binicmatika nicmadaadan qiraya calaya ani korkayga haadii tani yodii gacmaha yodaya labadeydii gacmood waaya tan iyo wamaa janaytu calaa nafsi iyo waxaan nafteeda u geystay oo dembi ah ilaah waa kan adaa isku kaa adaan kuu dembi dhaaf kaa rabaa ayb ibnu nasr ilmarwasi baa soo saaray iyo bazaar iyo xaakim waa saxiixiyana dahabina waa ku waafaq shawaahid badan buuna leeyahay sawaadku marka waxaa weeye waa muuqaalka iyo mukusha ayaa la yidhaahdaa khayaalkuna hadda waxaa loo jeedaa hooska arka sideed subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadama subxaana diljabaruuti subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadama waa soo marnay iyadoo kale wa haadaakani iyo maa bacdahu iyo kan ka dambeeya kaana yaquuluhu wuxuu nebigu ku dhahaya fii salaati alleyli kan iyo inta soo socotaba salaatuleylku ku aqrin jiray subxaanaka allaahuma wabixamdika laa ilaaha ilaa anta taas buu dhahayey sujuuddu ku akrinaya allaahuma akfir lii maa asrartu wamaa aclantu waa ku akrinaya allaahuma ajcal fii qalbii nuuran ilaahu qalbigayga nuur dhexdiisa yaal wa fii lisaanii nuuran carabkayga ilaahu yani carabkayga ilaahu nuur yaal wajcal fii samcii nuuran maqalkayga ilaahu iftiin nuur ka dhig wajcal fii basarii nuuran araggayga dhexdiisa ilaahu nuur ka yeel wajcal min taxtii nuuran ilaahu hoosteyda waxaad ka yeeshaa nuur iyo iftiin wajcal min fawqii nuuran korkeyga ilaahu nuur ka yeel wa can yamiinii nuuran midigteyda ilaahu nuur ka yeel wa can yasaarii nuuran bidixdeyda ilaahu nuur ka yeel wajcal amaamii nuuran horteyda ilaahu nuur ka yeel wajcal khalfii nuuran gadaasheyda ilaahu nuur ka yeel wajcal fii nafsii nuuran nafsadeyda dhexdeeda ilaahu nuur ka yeel wa acdim lii nuuran ilaahu nuur igu weyney nacam ayb kanna marka waxaa soo saaray muslim iyo abuu cawaana laba marka sujuud salaatuleylka ayuu sidaan ku dhihi jiray nebiga sala alla ly slam sujuuddeeda labaiyo toban allaahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika wa acuudu bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsii hanaa'an calayka anta kama atnayta calaa nafsik sidaan buu dhihi jiray allaahuma yaa allahu allow innii acuudu biridaaka ridahaagan ilaahu magangelayaa raalli ahaanshadaada min sakhatika caradaadaan ka magangelayaa wa acuudu bimucaafaatika ilaahu caafinta aada fidno iyo dhibaata iyo balaayo dadka ka caafiso yaan soo magangelayaayo min cuquubatika ciqaabtaadan ka magangelayaa wa acuudu bika ilaahu adaan ku magangelayaa minka adaan iska kaa magangelayaa nacam maxaa yile yaa kuu keeni karo balaayo alla unbaa kuu keeni karo marka wixii alle ka imaanayay ayaad yaad magangal ka qaadanaysaa waxaadna magangelaysaa allihii allah subxaana wa tacaala tawxiid aluluhiya iyo tawxiid arububiya meesha iskula wada jiraan laa uxsii hanaa'an ammaan ma koobi karo calayka adiga korkaaga aan ammaano aniga ammaan kuguma koobi karo anta adigu kama atnayta saad u ammaantaad weeyaan calaa nafsika nafsadaada aad ku ammaantay saa naftaada aad u ammaantay weeyaan oo ammaan aniga ma kugu koobi karo saasuu leeyahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka isticaadada iyo magangalka alla subxaanahu watacaala la magangala sideedaba waxaa laga magangalaa ibnuulqayim sida uu leeyahay tafsiiru lmucawidateynka alla waxaa laga magan galaa shar iyo asbaabteeda labadaas waa wax laga magan galo yani waxa nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadaad fiirisa magangelkiisa wuxuu ku salaysnaay waxa alla uu ka magangeli jiray waa waa xanuun iyo asbaabtiisa waay balaayo iyo asbaabteeda waay marka saas daraaddeed shartana waa intaas un weeyaan shartu waa xanuun aalaam iyo asbaabtii aalaamtaas xanuunkaas keeni lahaa halkan marka waa ku wada jirtaayo wuxuu ka magangelayaa wuxuu ka magangelayaa allah subxaanahu watacaala ayuu wuxuu ka magangelayaa allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika ridahaaga ilaahay subxaana watacaala raalli ahaanshadiisa ayuu magangelayaa carada allow ka magangelaya carada alla waa sabab waay ciqaab lagu muto naartana lagu galo tan kalena waxay tahay waa bimucaafaatika min cuquubatika cuquubada alla ayuu caafiska sifada ilaahay ee inuu cafiye ah ayuu soo magangelaya wuxuu ka magangelayaa cuquubadii marka cuquubadii iyo sababteediiba ilaahay buu ka wada magangalay cuquubadii iyo sababtii keeni lahayd maxaa yeele sababta cuquubada keenta waa maxa caro alla waay marka halkan caradii allana ilaahay buu ka magan galay ciqaabkiina ilaahay buu ka magan galay waxyaabahaas oo dhan baa marka meesha ku jira allaahuma ya allahu allow inii acuudu biridaaka ridahaagaan magangelayaa min sakhatika caradaadaan ka magangelayaa wa acuudu bimucaafaatika caafintaadaan magangelayaayo min cuquubatikan ka magangelayaa wa acuudu bika ilaah adaan ku magangelaya minka adaan iska kaa magangelayaa maxaa yeeley shar wax ii keeni kara male adun baa khayr iyo sharba ii keeno marka balaayada maadaama marka ay yacnii qudradaada iyo ay ku imaanaysa khayrka iyo shartaba ilaahow adiga ayaan marka aan adaan ku magangela adaan iska kaa soo magangelaya yacnii wax kasta maamulkeeda adaa haayo laa ufsi hanaan calayka anta kamaa atnayta calaa nafsik annahyu can qiraa'ati alqur'aani fi sujuud annahyu can qiraa'ati alqur'aani iska reebid layska reeba qur-aanka in la akriyo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda sujuudda dhexdeeda in qur-aankii la akriyo iska reebid la iska reebay wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yanhaa inuu reebaya can qiraa'ati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa fi rukuuci iyo wasujuudi rukuucda iyo sujuudda waya'muru wuxuuna dadka faraaya bilijtihaadi dadaal walikhaari badin min adducaa'i ducada la badiyo fii hada rukni ruknigan dhexdiisa kamaa madaa sidii tagtay fi rukuuci rukuucda sidii kusoo hormartay wa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray aqrabu maa yakuunu lcabdu aqrabu maa in inta ugu dhowaanshada badanoo yakuunu lcabdu addoonka uu ahaanayo min rabbii rabbigiis yacnii uu u dhowaansho badan yahay wa huwa saajidun weeyaan isagoo sujuudsan aqrabu maa yakuunu lcabdu addoonku inta uu ahaanayo inta ugu dhowaanshada badan min rabbii rabbigii uu u dhowaansho badan yahay wa huwa saajidun weeyaan isagoo sujuudsan ee fa akiruu badiya min adducaai ducada badiya fa akiruu badiya adducaaa ducada badiya fiihi sujuudda dhexdeeda ku badiya muslim iyo abuu cawaana soo saareen marka sujuudda ducadaa lagu badiyaa qur-aanka akhrintiisuna waa la reebay oo qur-aankii sujuudii lagu dhex akhrin maayo idaalatu sujuudi sujuuddii in la dheereeyo dheeraynteeda wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yajcalu inuu yeelayo sujuudahu sujuuddiisa qariiban mid u dhowaansho badan min arukuuci rukuucda fi duuli xagga dherarka sujuuddiisa rukuucdiisay u dhowanta xagga dherarka wa rubamaa waxaa la arkaa baalaqa inuu ku xeel dheeraado fil idaalati sujuudda dheeraynteeda liamrin caaridin arrin ku imaanayo darteed kamaa qaala bacdu asaxaabati sida ay dhaheen kharaja calaynaa rasuulullaahi baa nagu soo baxay sala allahu calayh waali wasalama fii ixdaa salaatay alcashiyi labada salaadood ee gelinka dambe la tukada mid ka mida adduhr duhurka aw alcasr ama casarka wa huwa isaga oo xaamilun xambaarsan mid isagoo xambaarsan xasanan ow xuseynan xasan ama xuseyn fataqadama anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigii waa soo hormaray fawadacahu salaadiiba usoo hormaray fa wadacahu waa dhigay cinda qadamihiibau dhigay cunug yaraa awowga waa xasan ama xuseyn cinda qadamihi lugtiisa agteedabau dhigay alyumnaa midig uma kabara allaahu akbar buu yidhi lisalaati salaada u kibaartay oo u takbiirsaday fasallaa waa tukaday fasajada waa sujuuday beyna dahraanay salaatihi salaadiisa dhexdeeda ayuu nebigu sujuuday sajdatan sujuud adaalahaa uu dheereeyey wada dadkiibauna tujinayaay dadkii ayuu tujinaya salaad farad ah qaala waxa uu yidhi farafactu ra'sii madaxaygan kor yeelay min beyninnaasi dadka dhexdooda saxaabigii baa dhahaya fa idaa asabiyu waaba canugii waaba isaga oo calaa dahri rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka dhabarkiisa uu saaran yahay wiilkii yaraa waaba isagoo rasuulka ayuu dhabarkiisa saaran yahay wahuwa isaga oo saajidun wahuwa nebiguna sala allahu alayh ali wasalam saajidun ou yahay mid sujuudsan farajactu ilaa sujuudii sujuuddeydaan u laabtay anugu markaan ku laabtay falamaa qadaa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku markuu dhammeeyey asalaata salaada qaala annaasu dadkii waxay dhaheen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innaka sajadta waad sujuudday bayna dahraanay salaatika salaadaada dhexdeeda haadihi tan sajdatan sujuud adaltaha aad dheeraysay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu qad xadada amrun arrin inuu kugu dhacay arrin inuu dhacay wax inay soo cusboonaadeen oy soo darriyeen ilaa aan uga malaynay dayib ilaa aan saa uga malaynay bay dhaheen aw amase annahu yuuxaa ilayka ama aan u malayn in laguu waxyoonayoba adiga qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh ali wasalama kullu daalika kaagaasi dhammaantiis lam yakun ma ahayn walaakinna bnii wiilkaygaase irtaxalanii irartay wiilkaygii yaraabaa irartay yii oo gaadiid oo rati camal iga dhigtay korka iga fuule tunka iga fuule iyo dusha fa karihtu waxaan kahday an ucajilahu inaan soo dedejiyo oo aan markiiba iska rogo oon dedejiyaan aan kahday buu yii xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu dantiisa ka dhammaysto bal cabaari ha iska cayaaran marka nabi dulqaadkiisa cajiib allah mustacaan ilmaha marka masaajidka in marka canugaan hadda sida ka muuqato wiilkan hadda wiil yarbu ahaa oo aan gaarin dabcan tamyiiz ma gaarin sina tamyiiz toddoba jir iyo sideed jir iyo sagaal jir iyo ma gaarin dabcan maxaa yaele hadduu gaaray waa waxbuu kasi lahay ma ogtahay marka cunugan inuu cunug yar ahaa dareemaysaa masaajidkana uu iska imaan jiray marka cunug toddoba sano ka yar masaajid ma imaan kara iyo dadka qaarkood waxaa waay iska jahaalaad u ah laakiin ilmaha in la dabdi karana waa muhim iyadana nacan ilmihiina in la dabdiyo iyada meesha waa ku jirtaa laakiin maxaa waa mamnuuc inay ilmo yimaadaan masaajid khalad waa nacan meesha ay dadka muslimiinta ku baro lahaayeen oy ku tarbiyoobi lahaayeen oy akhlaaqda fiican ku arki lahaayeen ila cunuga waxa uu arka ayaa uga muhiimsan maogta waxa loo sheego waxa uu nadariyan ama tiyoori ahaan oo u maqlo iyo waxa uu yacni arko isku mid ma ahan marka marka mararka qaar sidaa darteed inuu u dheereeyo ayaa dhici jirtay wafii xadiidin aakhara xadiid kale kaana sala allahu calayhi waali wasalama nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanaayo fa idaa sajada hadduu sujuudo wahaba alxasanu waalxusaynu xasan iyo xuseyn waa ku boodaayeen calaa dahrihi dhabarkiisay ku boodaayeen fa idaa manacuuhumaa hadday asxaabta ka celiyaan oo ay ilmaha yidhaahdaan yacnii ay u ishaaraan oy ka celiyaan ashaara ilayhim nebigu waa u ishaaraya asxaabta an dacuuhumaa iska daaya ayuu dhahaya faraha ka qaada dhaaf asxaabta yacni markay is yidhaahdaan yacni saas ay dhahaan ka joogo kale ay u ishaaraan oo ay yacni ka celiyaan ay doonaan nebigu wuxuu dhahaya sala allahu alayh waali wasalam an dacuuhumaa iskaga taga falamaa qada salaata salaadda markuu dhammeeyey an dacuuhumaa afka kama dhehayn isaga laftirkiisa ishaaro ayuu ku dhahaya falamaa qada salaata salaadda markuu dhammeeyey wadacahumaa fii xijrihi dhabtiisa ayuu saaray wa qaala wuxuu yidhi man axabanii qofkii aniga i jecel falyuxiba haadayni labadan ha jeclaado nacam qofkii aniga i jecel labadeydan wiilna ha jeclaado xasan iyo xuseen ah nacam dabcan xasan iyo xuseen wax lagu jeclaado waa mutaysteen dabcan nacam oo ilaa nebigu ma iska dhahaayo iska jeclaado oo ma ahan yacnii yani jacaylkooda waa diin xubbigooda waa diin maxaa yeelay waxaa weeyaan waa sayidaa shabaabi ahliljanna nacam marka waana laba wiilo marka dee markii rasuulka caleyhi isalaatu wasalaamna oo aada u jeclaan jiray wixii nebigu jecel yahay annaga inaan jeclaanana laga rabaa waxa ma ahan wax keliya oo iska khariisi oo qalbi yacni jacaylka nebiga ilo wiilashiisan oo jeclaa qalbi ahaan jacayl ku beeran waa ahaa haddana laakiin annaga marka jeclaadana la leeyahay maadaama kownuu nebiga uu ku faraxsanaa jiray inaan annagana ku aan nebiga kaga farxinno oon saa u jeclaano taasaana laga rabaa marka xadiidku wuxuu radinayaa nawaasibta nimanka la yidhaahdo oo ayagu necab aalu beytka nebiga sala allahu alayh ali wasalam qoyska nebiga dadka necab marka qoyska nebiga muslimiintooda in la jeclaado weeyaan lana hormariyo dadka kale laga hormariyo maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi qadimuu qurayshan gaar ahaan weliba quraysh hormariya sidaa ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ayb fadlu sujuudi sujuuda fadligeeda fadliga sujuudu halkaan uga hadlaya wa kaana sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahaayo maa min ummatii ummaddayda ka mid ma aha min axadin axad ilaa walxaal ana anigu acrifuhu waan garanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah qaaluu waxay yidhaahdeen wa kayfa sideebaad tacrifuhum ku aqoonsanaysaa yaa rasuula allah fii kahrati alkhalaa'iqi khalaa'iqda yacni dadka waxa alla abuuray badnaantooda dhexdooda yacnii dadka alla waxa alla abuuray badnaanta uu badan yahay dhexdeeda sideebaad u aqoonsanaysaa ummadaada qaala waxau yidhi ara'ayta bal ii sheega low nacam ara'ayta bal ii sheega ayb low dakhalta haddii aad gasho siiratan xero fiihaa khaylun fardo ay ku jiraan duhmun badmadow buhmun ayb siira waxaa weeyaan waa xerada weyn ayb ayb marka wuxuu leeyahay siyaabo kalena waa u shaqlaan waa way u sheegaan nacam fardo marka madmadow oo wejigoodu iyaga dhan madmadow ay ku jiraan wa fiihaa farasun faras oo ku jiro aqaru oo wejigiisu cad yahay muxajalun xibnihiisu cadcad yihiin yani xibnaha lugihiisii iyo ay cadcad yihiin yani xero ay ku jiraan fardo madmadow ay ku jiraan oo fardaha madmadowna uu ku dhex jiro faras wejiga ka cad xubnaha kale lugaha iyo lugihiisa iyana ay cadcad yihiin sidoo kale maka waran marka miyaadan yani amaa kunta miyaadan ahaan lahayn tacrifuhu inaad garanayso minhaa soo kama garateen qaala balaa buu yidhi hah qaala fa ina ummatii ummadeyda yowmaidin maalintaas qurun weeyaan kuwo weji cadcad min asujuudi sujuudda darteed iyay u cadcadyihin wejigood u cadcadyahay muxajaluuna weeyaan kuwo marka xibna galaysan oo xubnahooda yani ay cadcadyihiin si ifaayaan min alwuduu'i weysaqaadka dartiis wayaquulu nebigu wuxuu dhahayay sala allahu caleyh ali wasalama idaa araada allahu allah hadduu doono raxmata man araada raxmata man axad naxariistiis araada ou doonay min ahli naari ahlunaarka ka mid a idaa araada allaahu allah hadduu doono raxmata man araada min ahli naar qofkuu alla doono inuu u naxariisto ahlu naar ah markuu ilaahay doono amara allaahu almalaa'ikata alla malaa'igta ayuu amrayaa an yukhrijuu inay bixiyaan man yacbud allaha qofka alla caabudo inay naarta ka bixiyaan fayukhrijuunahum way ka soo bixinayaan wayacrifuunahum waxayna ku garanayaan biaathaari sujuudi sujuudda raadkeeday ku garanayaan waxarama allaahu allana waa ka xarimay cala naari naarta an ta'kula inay cunto athara sujuudi sujuudda raadkeeda xubnaha inta kale naarta waa laga yaabaa way cunaysaa laakiin meesha sujuudda ma cunayso fayakhrujuuna min annaari naarta ayay marka ka soo baxayaan fakullu bni aadama bani aadam dhammaantiis ta'kuluhu naaru naartaa cunayso ilaa athara sujuudi sujuudda raadkeeda mooyaane bukhaari iyo muslim baa soo saareen assujuudu cala alardi waalxasiiri derinta dhulka korkiisa in lagu sujuudo ama derin gogasha korkeeda in lagu sujuudo ayb wa kaana nebigu wuxuu ahaa yasjudu inuu sujuudayo cala alardi dhulka korkiisa kahiiran in badan dhulkuu ku sujuudi jiray wa kaana asxaabuhu asxaabtiisuna waxay ahaayeen yusalluuna macahu inay nebiga la tukanayeen fii shiddati alxari kulaylka daran marka uu jiro fa idaa lam yastatic axaduhum midkood haddaanu awoodeynin an yumakkina jabhatahu wejigiisa inuu si fiican dhulka u dhigo min alardi dhulka oo u dhigo haddaanu awoodeynin basada thawbahu maradiisau fidinaaye fasajada caleyhi markaasuu ku sujuudaayo marka in mara mara lagu sujuudi karo korkeeda gogol in lagu sujuudi karo in dhulka lagu sujuudi karo intaba waa sugan tahay culamada waxay leeyihiin qaarkood haddaanay daruuro keenin marada adiga kula socoto kula dhaqdhaqaaqayso sida cimaamadaadoo kale iyo inaad ku sujuudid ma aha wejigaa inaad feydid saasay dhahayaan wa kaana yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray wajucilat ilardu dhulkii waxaa laga dhigay kulluhaa dhammaanteed lii aniga waxaa la iiga dhigay iyo waliummatii iyo ummaddeydaba masjidan meel lagu tukado iyo wa dahuuran iyo wax lagu dahaaro qaato waa lagu tayamumsanaa dhulkii fa aynamaa adrakat rajulan fa aynamaa yacni xilli kasta oo adrakad salaaddu ay haleesho rajulan nin oo min ummatii ummaddeyda ka mid a asalaatu salaadda ay haleesho fa cindahu agtiisa waxaa a masjiduhu meesha uu ku tukanayay wa cindahu dahuuruhu wixii uu ku dahaaro qaadan lahaana agtiisa waayo la fududeeye marka meeshuu ku tukan lahaana waaba ag joogaa oo waa dhulkii oo dhan wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalama wa kaana wa kaana waxaa tira wa kaana man qablii dadkii aniga iga horreeyey yucadimuuna daalika arrintaa inay weyneyn jireen inamaa kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna inay ku tukanayaan fii kanaa'isihim wa biyacihim kaniisadahooda iyo yacnii meelaha alkanaa'is waalbiyac kaniisa waxaa la yidhaahdaa macbadulyahuuda kaniisad la yidhahda nacam waalbiyacna waxaa la yidhahdaa macbadu nasaara nasaarada meesha ilaahay meesha ay wax ku caabuddo waqiila bilcagsina waa leeyihi oo kaniisadda nasaarada iska leh biyacdana waxaa iska leh yahuudda marka biyacda waxay noqonaya sinigog oo kale waxay noqonayaa kaniisaduhuna waa churcheska ama kanaiskaayb meelahaas unbay iyagu salaad uga ansixi jirta laakiin annaga masaajidka dabcan jamaacadaa loo yimaadaa lakiin hadday salaad kugu qabato meel meeshay kugu qabataa ku tukan kartaa haddaanay meeshaas ahayn meel markaas iyadu najaasowday iyo meel qubuur dhexdood iyo haddaynan ahayn arrafcu minayb wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh ali wasalama rubamaa sajada inuu sujuudo fii diinin dhoobo iyo maa-in biyo meel biyo iyo dhiiqo ah dhoobo inuu ku dhex sujuuda dhacaysay waqad waqaca lahu daalika sidaabaa u dhacday fii subxi leylati ixdaa wa cishriina min ramadaan subxii kow iyo labaatan ramadaan oo ahaa xiina markii amdarat isamaau samadii ay roobaysay wasaala ou dareerayoo hooray saqfulmasjidi masjidka saqafkiisa biyo uu ka soo hooray wa kaana saqafka masjidkuna wuxuu ahaa min jariidi nakhli timirta laamaheeda ayuu ka samaysnaa fasajada sala allahu caleyh waali wasalam nebigu wuu sujuuday filmaa'i waatiini biyihii iyo dhoobadii buu ku dhex sujuuday qaala abuu saciidin waxa uu yidhi yani saqafkii baa biyo ka soo hooray meeshii marka waxay noqotee dhiiqo markaas ku sujuuday nebiga sal ly slam qaala abuu saciid waxa uu yidhi fa absartu waan arkay fa absarad caynaaya dhe labadeeda indhood waxay arkeen rasuula allaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka wa calaa jabhatihi wejigiisana iyo wa anfihi iyo sankiisa korkiisa atharu lmaa'i waatiini ciidda iyo biyaha iyo iyo dhoobada raadkooda ay wejigiisa uga yaalaan wa kaana wa kaana nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo cala alkhumrati sajaayadda sajaadada ayuu ku tukanaya salliga axyaanan kolalka qaar wa cala alxasiiri gogasha ayuu ku tukanayay axyaanan kolal wa sallaa calayhi maratan mar wuxuu ku tukaday gogasha korkeeda ayuu ku tukaday mar waqad iswadda iyadoo ay uu madoobaaday min duuli maa lubisa intii la isticmaalay dheeraanteeda darteed yacnii gogol in badan la isticmaalay oo duugowday ayuu nebigu ku tukaday marka inta lasoo qaaday intay duugowdo madoobaatay ayaa inta lasoo qaaday ayaa biyo inta lagu firfirdhiyaa nebiga uu ku tukaday sala allahu caleyhi wasalam guriga anas bnu anas bnu maalik iyo gurigoodayna ahayd markaas alrafcu min asujuudi sujuudda kasoo kasoo kor noqosho sujuudda laga soo kor noqdo uma kaana sala allahu calayhi waalihi wasalama wuxuu ahaa nebigu yarfacu ra'sahu madaxiisa inuu kor u qaadaayo min asujuudi sujuudda u kasoo qaadaayo mukabiran isagoo allahu akbar dhahaayo wa amara bidalika sidaabuuna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey faqaala waxa uu yidhi laa yatimu salaatun liaxadin axad salaad uma taam noqonayso min annaasi dadka ka mida xataa intii dhibic dhibic buu siiyey yacnii hadal badan baa soo yacnii ilaa uu ka qiblada uga jeesto oo allahu akbar ka dhaho ilaa aakhirihi xataa yasjuda ilaa uu ka sujuudo xataa tadma'ina ay ka xasisho mafaasiluhu xubnihiisa uma yaquulu ou dhaho allaahu akbar wayarfaca markaa uu kor usoo qaada ra'sahu madaxiisa xataa yastawiya ilaa uu ka ekaado qaacidan xaal u yahay mid fadhiya ilaa uu fadhi kaga ekaado wa kaana yarfacu wuxuu ahaa inuu kor yeelayo yadayhi labadiisa gacmood maca haada takbiiri allahu akbartaas ayuu gacmaha kor ula soo qaadayay axyaanan kolalka qaar marka tani waa axyaanan waay ma ahan wax uu nebigu daa'imi jiray afar meel ayaa nebigu uu aad u daa'imi jiray gacmo kor u qaadida marka salaada la gelaayo marka rukuucda loo socdo marka laga soo kor noqdo rukuucda iyo atixiyaadka labaa koowaad marka laga soo kaco inta kale waa wax un marar dhiif ah uu sameynayo ayb uma markaa dabadeed yafrishu waa goglaayo rijlahu lugtiisa alyusraa bidix fayaqcudu wou ku fariisanayo calayhaa korkeeda mudma'inan isagoo xasilaayo oo bimacnaa waxaa weeyaan lugtiisa bidix ayuu goglaayo sidaa ayuu dhahaya lugtiisa bidix ayuu intuu cagtiisa bidix korkeeda meesha kore ayuu dhulka dhigaaye baabacada cad ayuu kor soo marinaya waana ku fariisanaya ayb wa amara bidalika sidaabuu amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi idaa sajadta haddaad sujuudaysid famakin lisujuudika sujuudaada si fiican dhulka ula yacni u makani xubnaha xubnihii laga sujuudayo si fiican dhulka u makaniyo ku xasil faidaa rafacta haddaad soo kor noqonaysa faqcud fariiso calaa fakhidika alyusraa bowdadaada bidix ku fariiso wa kaana nebigu wuxuu ahaa yansibu inuu taagaayo rijlahu lyumnaa lugtiisa midigtaana waa taagaayo tan midigna waa taagayo midda bidixuu ku fariisanaayo tan midigna uu taagayo wayastaqbilu biasaabicihaa faraheedana wuxuu qaabilsiinayo alqiblata qibladoo u jeedinayo aliqcaau bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda fadhiga iqcaaga layraa ee loo fariisto aliqcaa waxaa weeyaan inaad cirbaha ku fadhiisato labada sujuudood fadhiga u dhexeeyo inaad intaa lugahaagii faraha foodooda dhulka dhigato cirbahaagiina aad ku fadhiisato cirbahaagii baad dabada saaraysaa wa kaana nebigu wuxuu ahaa axyaanan kolalka qaar yuqcii inuu inuu yacni sidaa iqcaa uu samaynayo iqcaa marka maxaa layidhaha yantasibu calaa caqibayhi buu taagayo cirbihiisa ayuu ku istaagayo wa suduuri qadamayhi iyo labadiisa iyo yacnii cagihiisa korkooda wujuubu litminaani marka waxay noqonaysaa sidaan wujuubu litminaani xasiloonaan in lagu xasilo waajibnimadeeda bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yatma'inu inuu xasilaayo xataa yarjica ilaa uu ka laabto kullu cadmin laf walba ilaa mowdicihi booskiisa wa amara bidalika sidaabuuna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi laa tatimu salaatu axadikum midkiin salaadiisa ma taam noqonayso xataa yafcala daalika ilaa uu sidaa yeelo wa kaana wuxuu ahaa nebigu yudiiluhaa inuu dheeraynaayo xataa intii takuuna ay ka ahaato qariiban mid u dhow min sajdatihi sujuudiisa fadhigan wuu dheereynaya nabiga sala allahu alayh waali wasalam ilaa iyo sujuuddiisa kale ekaato waa axyaanan kolalka qaarna yamkusu waa nagaanaye xataa yaquula alqaa'ilu qofka yiraahdo ilaa uu iska yiraahdo qadna sii waaba iloobayba sida u dheereynaya halkan marka shaaficiyadu waxay leeyihiin iyagu samica allahu liman ictidaalka iyo fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyo waa laba rukni oo gaagaabanay leeyihin iyagu marka waa ruknaani qasiraani bay leeyihin waa la xasilayaa dabcan laakiin lama dheereynayo leeyihin laakiin sunnada waxaa soo aroortay inuu nebiga dheerey jiray mara waa la iska dheerey karaa salaatuleylka iyo qofka hadduu uu rabay nacam aladkaaru bayna asajdatayni adkaarta labada sujuudood dhexdooda maxaa la akrinaa markaas wa kaana sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii hadihi aljalsati fadhigan allaahuma wa fii lafdin rabbi marna allaahuma buu dhah marna rabbi allaahuma kfir lii marna rabbi ikfir lii ayb allaahuma kfir lii warxamnii wajburnii ilaahu ikab nuqsaanteeda kab warfacnii ilaahu ikoryeel wahdinii allow ihanuuni wacaafinii iyo caafi warzuqnii iyo arzuq wataaratan kolna yaquulu wuxuu dhahay rabbi ikfir lii ikfir lii rabbi ikfir lii ikfir lii rabbi idhaaf rabbi idhaaf wa kaana yaquuluhumaa wuu dhahay fii salaati leyli buu ku dhahay uma kaana yukabiru nebigu wuxuu ahaa inuu allahu akbar dhahayo wayasjudu sajdata athaaniyata sujuudda labaad ayuu sujuudayey wa amara bidalika sidaabauna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi bacda an amarahu markau faray bilidminaani xasilooni beyna sajdatayni lagu xasilo kamaa sabaqa sidii soo hormartay ayuu wuxuu ku yidhi uma taquulu waxaad dhahaysaa allaahu akbar uma tasjudu waa sujuudaysaa xataa tatma'ina ilaa ay ka xasisha mafaasiluka xubnahaaga uma afcal dalika fii salaatika kullihaa salaadaada oo dhanna sidaasi la agyeel wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor yeelayo maca haada takbiiri allahu akbartaan axyaanan kolalka qaar marmar wa kaana nebigu wuxuu ahaa yasnacu inuu ku samaynayo fii haadihi sajdati sujuudan midla maa sanaca wixii uu ku sameeyey fi luulaa midda hore oo kale uma yarfacu ra'sahu madaxiisuu kor u qaadayey mukabiran isagoo allahu akbar dhahaayo wa amara bidalika sidaabuuna amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi bacda an amarahu bisajdati athaaniyati sujuudda labaad markuu amray kadib kamaa mara sidii soo martay uma yarfacu ra'sahu madaxiisuu kor yeelayaa fayukabiru allaahu akbar buu dhahayaa hadda halkaa hal ragca ku dhammaatay marka hal ragca ku dhammaatay sujuuddii ayuu sheegay jelsa bayna sajdatayn buu sheegay fadhiga labada sujuudood u dhexeeyo sujuuddii bau ku laabanayaa sujuudda dambee labaad waxay la mid tahay tii hore oo kale un markaasuu wuxuu ku yidhi uma asnac wuxuu ku yidhi marka uma yarfacu ra'sahu madaxiisu kor u qaadaya fa yukabiru allahu akbar buu dhahayaa wa qaala lahu wuxuu ku yidhi nebiga kii salaadiisa iska xumeeyey uma asnac daalika sidaa yeel fii kulli rakcatin ragcad kastaa sidaa yeel iyo wasajdatin iyo sujuud kasta faidaa facalta daalika haddaad sidaa yeesho faqad tamat salaatuka salaadaadii waa taam noqotay wa in anqasta minhu shay-an haddaad wax ka nuqsaamisana anqasta min salaatika salaadaadaad wax ka nuqsaamisa haddaa wax iska dhintay intaan kuu sheegay aa wax ka nuqsaamisana salaadaadii unbaad wax ka nuqsaamisay ee ogowmara halkaa markuu kuleeyahy salaadaadii waa taam noqotay bimacnaa waxaa weye dabcan ataxiyaadkii baa kuu dhiman ataxiyaadkii wuu soo wadaa nacam laakiin ragcad walbaa sida caadiga ah asal ahaan habkaasaa loo tukadaa wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalama yarfacu yadayhi labadiisa gacmoodoo kor yeelay axyaanan mararka qaar jalsat listiraaxa jalsat listiraaxa fadhiga istiraaxada lagu magacaabo jalsat listiraaxa waxaa la yidhaahdaa salaadu ragcadda ragcad witir ah ragcad yacni tiradeedu ay tiro isdheer tahay ragcad kasta oo tiro isdheer ah marka laga soo kacaayo ayaa waxaa weeyaan inta sujuudda labaad markaad soo dhammaysato waa fariisanaysaa sida atixyaadka koowaad loo fariistaa u fariisanay kadibaa istaagay intaa fariisato horta ayaa kadib istaagaysa fadhigaas yarkaa jalsatul istiraaxa la yidhaha soo ma kasan idan mathalan salaada subax oo kale markaad tukanaysid ragcada koowaad markaa ka soo kacayso sujuuddeeda labaad markaad dhammayso tii labaad aa rabta inaad usoo kacdo maxaa samaynaya waa fariisanay sida waxaa u fariisanaysaa markaas hadaaya aan sheegayno iftiraashka sida atixyaadka koowaad loo fariisto kale sidaas sidaas baa u fariisanaysaa markaas kadib aa kacaysa jalsatulistiraaxa fuqahada saasay dhahan imaamu shaafici baana jalsadaas sunanimadeeda ku tegey oo wuxuu ka qaatay xadiidkii maalik ibn alxuwayris bukhaarina baaba u baabaystay imaam axmed iyo kale iyo culimmada waxay leeyihin qaarkood ma ahan arrintan sunno ma ahan ay leeyihin sababtoo nebigu markuu waa yeeloobay ayuu xogaa yar ku nasa jiray ayagu marka fahamkooda waxbay marka keenkeenayan fahamkooda sidaas ah laakiin wax kastoo nebigu ficil ah oo salaada uu ku sameeyo haddaynan caddaanin oo aysan caddayn nasku caddayn inuu u yeelay caajis dartii waa yeelnimo darteed waxa uusan yani hadday saa tahay asalka waxaa nebiga in lagu daydo ficilkiisao dhan ninkii yani ficilkan ma lagu dayanayo qofka hadduu yiraa facaleyhi daliil daliilaga raba uma yasta marka duhurkii oo kale meeqo yeelana marka meeqa jalsu istiraaxa duhurka ku jirta labaa ku jirayso tan koowaad marka laga soo kacayo iyo midda saddexaad marka laga kacayo afaraad loo soo socdo maxaa yeele tan labaad ma u baahnid ataxyaad koowaada waa fadhisaaba mogta uma yastawii waa ekaanaaya qaacidan isagoo mid fadhiyo calaa rijlihi lyusraa ku fadhiyo lugtiisa bidix muctadilan isaga oo eg xataa intii yarjica oo uga laabanayo kullu cadmin laf kasta ilaa mawdicihi booskiisa ayb bukhaari abu daawuud baa marka tan soo saaray alictimaadu cala alyadayni labada labada gacmood oo la cuskado fi nuhuudi kicitaanka ila ragcati loo kacayo ragcada kale marka loo kacayo in labada gacmood la cuskado mas'ale kale halkan ka baraarujinaya waxay tahay marka aad ragcada labaad u socotid ama ragco kale markaa sidaada marka aad ragco u socotid dhulka maa la cuskanayaa mase waxaa la cuskanaa mase waxaa lagu kacayaa waxaa lagu mase waxaa la cuskanayaa jilbaha maa la cuskanayaa madaahibta qaar badan oo kamid a xanaabilada iyo kale axnaafta iyo waxay qabaan in la cuskado marka la kacaayo jilbaha in la cuskado oo jilbaha lagu kaco markaas soo ma garan taa loo kaco oon inta la cuskaninba nacam sheekhuna hadda wuxuu sheegayaa in marka la kacayo ragcada loo kacayo dhulka in la cuskanayo alictimaadu cala alardi wuxuu yihi uma kaana sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yanhadu inuu hinqanayo kacayo muctamidan isagoo cuskanayo cala alardi dhulka ila rakcati thaaniyati ragcada labaad u kacaayey wa kaana nebigu wuxuu ahaa yucajinu fi salaati salaada dhexdeeda mid tacjiin waxa la yidhaha ku samaynayo yactamidu calaa yadayhi labadiisa gacmood oo cuskanaa idaa qaama hadduu istaago tacjiinku laba macnaa lagu sheegaa macno waxaa weeyaan qofka cajiinka riiqaayo oo kale sida uu yeelo oo sidaas inuu gacmaha u kuuso oo sidaas ayaa loo riiqaa carabta u riiqaan siay taqaana marka gacmihii marka la kacayo saasaa loo kacaa tacjiinka macnahaas waa lagu sheegaa saas gacmaha inta la kuuso in dhulka markaas lagu cuskado waxaa kaloo lagu macneeyaa tacjiin waxaa la yidhahdaa oo in badan oo culimmada hariibka ahlugariibka ay sheegaan in dhulka la cuskado dhanaa tacjiin la yidhaha maxaa yeele waxay ka timid ninka waayeelkaa markuu kacaayo fulaanun yani tacajana bimacnaa waxaa weeyaan ictamada cala alardi dhulkao cuskadaba marka u kacaayo qofka hadduu waayeel noqdo oo dhulka cuskanaayo markau kacaayo ayaa tacjiin cuskashada dhulkaaba tacjiin la yidhaha saa doonta u cusko ama saa u cusko saas u cusko ama saan u cusko sidaa doonta u cusko macnahaas dambaana mooda in uu badan yahay wa kaana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa nebigu idaa nahada fi rakcati thaaniyati ragcada labaad hadduu u hinqado u kaco istaftaxa bi wuxuu ku furfuranaya alxamdu lilaahi walam yaskut mana aamusaynin alxamdu lilah yani faatixadu isla marka hore ka bilaabayo ma aamusaynin wa kaana yasnacu sidaa buu yeelaa fii hadihi rakcati ragcadaas fii hadihi rakcati ragcadaa dhexdeeda mila maa yasnacu fi luulaa ragcadii hore wuxuu ku sameeyey oo kaleu ku samaynayey ilaa anahu kaana yajcaluhaa laakiin wuxuu yeelayay aqsara min aluulaa midii hore mid ka gaaban uu ka dhigayay oo ragcada labaadi way ka gaaban tahay ragcada koowaad ragcada koowaad iyo ragcada labaad ragcada labaad inay gaabnaataa la rabaa xoogaa maaha inay midda labaad dheeraato kamaa sabaqa sidii soo hormartay wujuubu qiraa'ati alfaatixati faatixada akhrinteeda waajibnimadeeda fii kulli rakcatin ragcad kasta in faatixada lagu akhriyo waqad amara wuxuu amray nebiga almusii'a salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey biqiraa'ati alfaatixati faatixada akhrinteeda fii kulli rakcatin ragcad kasto xaysu qaala markuu yidhi lahu isaga uu ku yidhi bacda an amarahu markuu amray biqiraa'atiha akhrinteeda fi rakcati luulaa uu ku akhriyo ayuu wuxuu yidhi huma afcal dalika sidaa yeel fii salaatika kullihaa salaadaada oo dhan salaadaada o dhan ragcadii hore waxaan kugu sheegay ku sameey ragcadii horena wuxuu u sheegay faatixada waa ku jirtay wa fii riwaayatin fii kulli ragcatin ragcad kasta yeel wa qaala waxau yihi fii kulli ragcatin ragcad kastaa qiraa'atun bay leedahay ragcad kastaa qiraa'a u sugnaatay faatixada waa la akrinaa marka ragcad kastaa faatixadii waa lagu akrinayaa adaa bilah towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala ali saxbi wslam